adeer horta wax waxaan isku darsanaya waa laba gobol labada gobolna waxaa ka dhexeeya awood qaybsiga waa qiyaasi kartaa haddii gobol uu madaxweynaha helo gobol kale wuxuu rabaa inuu madaxweyne ku-xigeen helo haddii gobol uu helo gudoomiyii baarlamaan gobolka kale wuxuu rabaa inuu helo ku-xigeenka koowaad adugu waxyaaba saas ay saame qaybsi ha ahaato shirkisocdaa jowhar oo ra-iisabeelada wixii sidiiba lagu heshiiyey caasimadeen waxaa la rabay marka ra-iisulwasaaraha inay meeshooda noqoto ha ahaato wixii dakareeto madaxweyneha uu kusoo baxaya shalay waxaa la keenay gacanta ha loo taago sidaas darteed marka ama network isku xiran ha ahaato ama caqliga ha geeyo dad badan oo reer hiiraan ay hataa waxay gacanta u taageen inay jowhar noqoto ha ahaato dad badan oo reer hiiraanne ayaa iyaguna ka diidiyey diidine haddii xoogaa in laga badan yahay ay arkeenne xoogaa un caradooda muujiyo boosayaalkooda qaati oo hoteella jiifa caawa iyo xali kow ahaydba jiifo iyaduna wadahadal badan baa ka socda waxaa la rabaa